maanta ay taariikhdu tahay labadii bishii toddobaad waxaan jirkan jaraa-id oga hadlaynaa waxyaalaha maandooriyaha oo maaragtay aad ugu hayo dhaqdhaqaaq culus iyo maaragtay dhibaato ku hayo degmada luuq ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka howlgala degmada luuq waxay maalmahan maaragtay howlgallo lagula dagaalamaya maandooriyaha ay ka wadeen degmada luuq soddonka bisha waxaan soo qabannay maandooriyaha la yidhaahda qamrada laga keenay dhankan etoobiya iyo kenya iyo howlgallo ciidanku ay sameeyeen booliiska waxay ku soo qabteen ma garanaysaa ugu yaraan afar kartoon oo qamrada ah oo ahaa midda caagadaha qamradaasoo ma garanaysaa aan burburinay oon ku gubnay meel ka mid aha degmada waxaan leenahay annagu maandooriyahaas ma ogolin inuu ma garanaysaa lagu isticmaalo degmada luuq iyo agagaarkeeda iyo inta annagu aan magaranaysaa ka talinno maandooriyuhu ama xashiish ha ahaado ama qamra ha ahaado ama hadduu ilaah kuu roonyahay kaniinka irbadaha ah oo karaama doolka la yidhaahdo ha ahaado dhammaan hadduu ilaah kuu roonyahay waxay dhibaato ku hayaan bulshada annaga haddaan nahay boliiska degmada luuq waxaan u taagannahay inaan ilaalinno ma garanaysaa badqabka shacabka karaamadooda naftooda iyo maalkooda cirsigooda iyo sharaftooda maandooriyaha waad ogtihiin diinteenna islaamka ah waxa ay ka qabtay waad ogtihiin inay hadduu ilaah kuu roonyahay xaaraantinimaysay iyo xadiisihii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu noogu sheegay waxa weeye annaga waxay naga tahay haddaan nahay islaam xaaraan bay naga tahay wixii mar hadday xaaraan kaa yihiin oo haddana ay tahay muqaadiraad qaab hadda maanta hadduu ilaah kuu roonyahay ad ninka ka ganacsanahayo iyo ninka hadduu ilaah kuu roonyahay cabbahayo iyo midka fududaynahayo wax hadda maanta adduulay kuu roon yahay ay u haystaan oo adduulay kuu roon yahay sharci ah ma jiro annaguna wixii sharci darro ah waan ka hortegaynaa waxaan leeyahay cidda ka ganacsato oo keento oo rabta inay meeshaas dhaqaale ka waxayso dhaqaalahaas waa xaaraan ma aha mid hadduulay kuu roon yahay aqariya adduunba wax ku tarhayo ka waantow oo ka joog mid ka cabbahayo oo raba intuu cabbo inuu hadduu ilaah kuu roon yahay kufsi ku sameeyo anshaxumo ku sameeyo tuugannimo ku sameeyo bulshadaas uu dhibaato la dhex galo asaguna waxaan leenahay ka waanto oo ka joog midka fududaynahayo oo wata gaadiidka noocuu ahaadaba hadday tahay bajaad hadday tahay mootada labalugoodleyda ah hadday tahay gaadiidka waaweyn cidda fududaynaysa ayagana ka yeeri mayno dhammaan ciddii aan ku qabanno waxaan keenaynaa sharciga qof walbana sharcigaas wuxuu ka helu leeyahy waxaan mar labaad iyo mar saddexaad oga digahayaa cidda soo gelinayso nooc kastoy tahaybo ama shacab ha ahaato ama dad kale oo hadduu ilaah kuu roon yahay bulshada qaybo ka mid a ha noqoto cidda hadduu ilaah kuu roon yahay rabta inay gacan siiso waxaanu leenahay ka waantooba qofkii aan ku aragno oon ku soo qabanno sharcigaasaan maraynaa gaadiidkana waa kala wareegaynaa ayaguna sharcigaasaan adduulah kuu roon yahay yaan la tiigsanaynaa haddana waad arkaysaan meesha aan ku burburinay ee aan ku gubnay aan adduulah kuu rooya ay taallo miidiyahaad ka arki doontaan waa mahadsan tihiin dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada luuq waxaan leenahay ku soo wargeliya wixii maandooriye ah ood aragtaan oo bulshadaad dhibaataynahayo adduulah kuu rooya ku soo wargeliya ciidanka boliiska iyo dhammaan laamaha amniga annaguna waxaan u taagannahay inaan ka ilaalinno bulshadaas wax alla wixii hadduu ilaah kuu roon yahay dhibaato ku ah waad ogtihiin qamrada kaniinka hadduu ilaah kuu roon yahay maandooryaha dhammaantiis wuxuu dhibaato ku yahay bulshada soomaaliyeed waa mahadsantihiin